waxaa laydhahaa muraayo aadan cabdi waxaan ka imi qaxootiga xagardheere waxaan ugu baaqayaa in wadan intaasoo sana dowladda kenya aan la deganeen dhibkuma aanan arkin intaasoo sana aan la nooleen oon la deganeen oo dowladda kenya wadankeeda waan ku nabadgalnay waan ku nabadiyo caalamaalnay gabdhihii ilmihii ku dhasheen baa ku reeraysteen ma had baan ugu celinaynaa taas intaasoo sanayna haysay hadda maanta haddii guurana la dhahay annagoo kalsoonida u qabnay ayaan rabnaa inaan ka guurno bismillahi raxmaan raxiim magacayga isaaq aadan ud waa la yidhahdaa anigoo ka socda xerada xagardheer waxaan maxaan ku radaa meeshaan u imaad oo ilaa saaka maxaan ku radaa xagardheer iyo dhadhaab dhexda inaan soo lugay ugu kalifay waxaa weeye anigu maxaan ku radaa nin xamaalataan ahaa xagardheer ayaan deganaa markaan deganaa dadkii waxaan ahaa khaasatan muqdisho oo transitka lagu soo xareeyey
aniga kareeta ayaan lahaa xamaalasho ayaan ayaan ahaa oo ka xamaanaya xeerada xagardheer markaa kareetadeydii iyo ilmahayga oo dha maartay alaabteeda wuxuu maacuuntayda waa waanda dhiibay soomaaliya jireen marka hadda ilmihii baan yaan la joogaa